asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhawaada xasuusko dhakhtarkooda idin diyaariso doctor hibaaq buubaan ay kasoo diyaariso magaalada hargeysa markay ahayd bishu shan iyo labaatankii bishii koob iyo tobnaad two thousand fourteen email baa ay kusoo dhacay facebookkayga official bageyga facebooka oo runtii aad iyo aad aan u qiirooday markaan akhriyey ma ogtiin inay jirto bini aadamka noloshiisa laxdado fara badan iyo mawaaqif badan oo noloshiisa bedelaysa bini aadam kasta noloshiisa wuxuu istaagayaa mowqif mowqif aan ugu talagelin mowqif noloshiisa ay gariirayso uu dareemayay sidii dhirbaxo wejiga laga dhirbaxay ama la qaninjiiriyey markaasuu indhihiisa mar qura u furaya oo damiirkiisu u kacaya oo runtii mar qura u arkaya oo noloshiisa odhanaya sawirro fara badan oo noloshiisa ku saabsan ay hormarayaan wuxuu is arkayaa isagoo taagan waddada kala barhkeeda mustaqbalkiisii uu weligii ku haminayo u dadaalaya isagoo hor taagan dabadiisana mashaakilkii iyo khaladihii uu galay iyo dhibaatooyinkuu soo maray iyo dembiyadu galay ay ka dambayso markaas laxdadahaas ama mawaaqifkaas uu qofku dareemayo cadho ama murugo ama qiiro uu dareemayo reaction buu keenayaa ficligiis ficil buu keenayaa ficligaasu laga yaabo inay noloshiisu dhan ay bedesho ficligaas hadduu damiirkiisu u soo jeedo laakiin hadduu damiirkiisu hurdo waa caadi wax caadiya buu noqonaya wuu iska ilaawiya wuu iska dhaafaya sidii aanay waxba aanay dhicin inankan sheekadan iisoo qaray waxay igu idhi anigu miyigan ku noolaa weligay aniga yareerkayga iyo aabbahay go-aan ma qaatay maalin inay magaalada u soo guuro aan miyiga ka imaado waxaan bilaabay inaan shaqo adag aan ka shaqeeyo geerashka waadhi lagu sameeyo inabadodaba niga dhallinyaro badan ay ka shaqeeyaan wuxuu guri weligii noloshayda qalin man qabsan waraaqna man qabsan ma garanayo sida wax loo akhriyo ama loo qoro kadaalika reerkaygoo dhan iyo aabbaha iyo waalidkaygoo dhan ee miyiga jooga ma garanayaan sida wax loo qoro ama loo akhriyo weligiisman lahay noloshaydan wax ka maqan tahay geelkan raaci jiray waan ku qanacsanaa buulkan deganaa waan ku qanacsanaa waxba isma lahayn in nolosha uu kaa maqan yahay ama inaan wax u baahanahay ilaa intay timi maalintaasu maalintaas anigoo geerashka joogaa nin baa ii imi oo ragay la socdaan oo ka socda hay-ad ku saabsan tacliinta waxay eegayeen heerkay aqoonta ama tacliinta shaqaaluhu ay gaadheen oo su-aalo waxaas ayay weydiinayeen tacliintooda iyo iskuulle kala dugsiga kaga baxeen iyo waxaas ku saabsan markuu anigu doorkii imi uu soo gaadhay ayaa hadhowtana wuxuu ii soo bandhigayay waxay hay-adoodu qabato iyo siday brograama tacliinta ay u bixiso ay dadka tacliintu ka habsamtay waxa ay u baraan waxyaabahaas markuu iiga sheekeeyey ayuu hadhowtana wuxuu igu yidhi haddaba inaan informationkan ku gaarsiiyey waraaqdan io saxiix haddaad doonaysid inaad ka qayb gashid brograamka aan samaynay tacliinta ku saabsan ad doonaysid inaad ka qayb gashid waraaqdan io saxiix wuxuu idhi inta ma kora istaagay anigoo yaabsan ayuu ninkii wejigiisa eegay waxaan ku yidhi waa maxay saxiixo maxaan saxiixa maxaan waqaca wuxuu igu yidhi waraaqda ii saxiix saxiix ma lihid wuxuu yidhi anuu saxiix wuxuu yahay ma garanayo wuxuu ku yidhi daba wax ma akhriyi kartaa ma qori kartaa wuxuu yidhi may ma akhriyi karo mana qori karo wuxuu igu idhi wuxuu ii soo qoray markuu ninku hadalkaasi igu idhi ayaan wejigiisii eegay in badan anigoo aamusan waan hadli kari waayey waxa imi mowqif noloshaydiyoo dhan bedelay waxaan dareemay inuu adduunkao dhan u gariiraayo ilmo badan baa indhahayga istaagtay aan xejiyey aan diidaya inay soo dhacdo naftaydii baan ka cadhooday laxadood baa timi iyo minid baa timi aan ogaaday inuu adduunku ka weyn yahay oo ka ballaadhan yahay geelkan ku raaci jira miiga inuu adduunku ka weyn yahay oo ka ballaadhan yahay dhowrka boqolee iga soo gasha geerashkan aan ka shaqeeyo inuu adduunku ka weyn yahay qolkan aan seexdo aan ku qanacsanahay inay jiraan wax fara badanoo noloshayda ka maqan oo igu muhiimsantay ugu weyn tahay inaan barto sidaan waraaq u saxiixo anigu saxiix ma lihi mana garanaya saxiixu wuxuu yahay ninkiiba horhata anigu cadhaysanoo murugaysan ayuu wuxuu ku idhi adeer anigu ma garanaysa wax loo saxiixo may bari karta sidaan waraaq u saxiixi karo ninkiiba wuxuu ku yidhi adeer waxaa ka horaysa saxiixa inaad baratay sida wax loo qoro oo loo akhriyo wuxuu ku yidhi hadaba may baraysaa markaasuu ku yidhi soo gal brograamkaygan waad baranaysaa sida wax loo qoro oo loo akhriyo wuxuu yidhi dhowr bilood markaan brograamkan hay-addu ay samaysay aan ku jiray ayaan bartay sida wax loo qoro oo loo akhriyo kabacdi iskuulkii baan bilaabay inaan galo anigoo lix iyo toban jira sidii baan ku wado dadaal badan oo habeenno badan aan soo jeedi jiray oo intaa waxaan akhriyi jiray oo waqtigiigo dhan buugii qalin u ahaa wax kale aan joojiyey inaan ku mashquulo xataa mobil man haysan man isticmaali jirin saanu iga mashquulin tacliinta ilaa intaan ku guulaystay secondariga aan ka baxo maark waxaana aan keenay jaamacadda Golis baan galay jaamacad ku taala magaalada Hargeysa markaan dhameeyay aan ka baxay ayaa dhimi kara master baan bilaabay inaan bilaabo masterkii baan diyaarinayay shaqo waxaanan aad habi ugu heraale aan ka ahay bayaan ka shaqeeya noloshayda habi baan ku ahay caruur baan yeeshay waan guursaday sheekadaas waxay xasuusay sheekh leedaho ee sheekada sheekh leedaho Khalid al-Azhari Khalid al-Azhari wuxuu sheekh ku dhashay dalka Masar magaalada Qaahira wuxuu ka shaqeyn jiray khaadim buu ka ahaa jaamica Azhar ama jaamicada Azhar ama masaajidka Azhar kulligood meel qura weeyaan kulliba waa garanaysaan jaamica Azhar waxay jaamicada ama masaajidda ugu caansan dalka Masar waxa weeyaan culimada cilmiga sharciga iyo Quraanka iyo culum fara badan baa lagu dhigtaa at the same time culimo badan baa muxaadarado ka bixiya oo halkaas jooga mar kasta ninkaas sheekh Khalid al-Azhari noloshiis markuu ka sheekeynayo wuxuu yidhi anigu waxaan ka shaqeyn jiray khaadim ka shaqeyn jiray jaamica Azhar ama masaajidka Azhar ugu weyn dalka Qaahira ee muxaadaradaha lagu bixin jiray halkaas aanan seexan jiray een wuxuu ku leeyahay shaqadeedu waxay ahayd in masaajidka nadiifiyo marka duhriga tahay aan xashiishka ka guro aan xaalo habeenku marka noqotay faanuusyada ama leyrarka ayaan shidi jiray oo gaas ku shubi jiray aan shidi jiray ee masaajidka masaajidka ku taala wuxuu ku leeyahay maalin anigoo sida een faanuus yar sita oo kun yar u soconaya masaajidka oo isla faanuusyada kale ama leyrarka kale meesha masaajidka ku xiran shid ayaa waxay waxaan lugtaydu ay ku dhacday ama waxaan ku kufay nin masaajidka jiifa hadhuuta ninkiiba intuu qayliyey ayuu wuxuu igu yidhi mad indhalaadahay markaasaa intuu haddana aamusay haddana yidhi adigoo khaadima maxaad ismoodeen waxaad ismoodeen sheekhii azharka wuxuu ku leeyahay sheekh Khalid al-Azhari in hadalkaas ninkaas sidan uga murugooday aan uga carooday ayaan go'aan qaatay inaan noloshayda bedelo waxaan arkay inuu iga waadeysanayo igu ciyaarayo anigoo khaadim ah oo meesha nadiifiya ayuu igu leeyahay waxaad ismooday ma sheekhii azhar baad mooday waxaan isweydiiyey su'aal dadkan shuyuukhda ka noqda culamadan waaweyn ee azharka ka hadlay muxaadaradaha sameeya ee dadku u tagaan wax ka bartaan maxay iga maxay iga dheer yihiin maxay dheer yihiin amba waxaan baran karaa sidooda kale waan noqon karaa waxaan bilaabay inaan xalaqadaha cilmiga aan ka qayb galo muxaadaradaha inaan ka qayb galo maalin kasta intan imaado ayaan xalaqadaha aan fadhiisan jiro ardaydii baan ka mid noqday qan iyo buug ma soo qaatay habeeno fara badan ma soo jeedi jireen wax akhriyayaan wax qaybayo dhowr sanadood ka bacdi markan dadaalkaas iyo samarkaas aan waday ayuun ban keenay waxaan isarkay hadhoota markii dambe waxaan noqday culimada ugu weyn jaamica azhar ama masaajidka askar azharka ee qaahira ku yaala muxaadarada bixiya ardaydu u safriyaan oo dhinac kasta koona kasta dalka qaahira uga yimaadaan sida u dhageystaan cilmigooda iyo muxaadaradahooda oo su'aala u weydiiyaan hadaba taas sheekadii Khalid al-Azhari ama Sheikh Khalid al-Azhari icaaladii uu ka qaaday ninkii ku iri adigoo khaadima ay maxaad ismoodii masheekhi azhar waa kaa noloshiisa go'aan qaatay inuu bedelo uu noqdo sheekha ama culimada ugu weyn masaajidka azharka ama casrigiisa haddaba adiga hadday kuu timaado mowqifyadaas ad mowqif saas oo kale ad istaagtid mowqif aanad ku talagelin mowqifkaas oo oo kaa cadhaysiinay ama murugo aad dareemaysid ama aad qiiroonaysid haddaba go'aan qaado inaad noloshaada aad bedeshid adiguna haddaba waxaanad ogaataa mowqifyadaas oo kale inay tahay hadiyad raxmaanku kuu soo diray hadiyadda aqbal waad aqbalaysaa hadduu damiirkaagu soo jeedo aad ogtay in khalada noloshaada ay ay ku jiraan oo go'aan baad qaadanaysa inaad khaladaha saxdid laakiin hadduu damiirkaagu uu hurdo wax caadi bay ku noqonaysa waxbana ma bedelaysid wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh